Ciise Cabdi Cali oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan isla markaana ka ganacsada iibinta balka ka soo go'a beeraha ayaa ka maareeya nolosha qoyskiisa. Ciise Cabdi Cali ayaa balka waxa uu ka keenaa beeraha ku yaala duleedka magaalada Beledweyne. Balka ayaa waxaa iibsada dadka xoolo dhaqatada ah ee ku nool magaalada Beledweyne iyo duleedkeeda. Waa kan Ciise Cabdi Cali oo ka warbixinaya qaabka uu ganacsado iibinta balka iyo sidoo kaleeto waxa ku dhaliyay.
waxaan ka shaqaystaa beeraha waxaan joogaa isbartiibo waxaan soo qaadaa bal ama beertayda ama beer kale marka haddii beertayda ay tahayna anaa iskale midda kale haddii beer kale tahayna waa ganacsi oo macnaheedu waxaan ku qaataa lacag kiro intii markaas oon ku heshiin anna ku qaataa beertan waxay ku taallaa dhul qoraxsan lugta qoraxsan oo la yidhaahdo ilaa iyo xaafadaha caloolo cad iyo doonka koy iyo dhulkaas waxaan ka shaqaysanaya ilaa iyo adiga toban sano camal intaasaan ka shaqaysanayay marka shaqadaas ayadeena hadda wixii markaas uu ilaah iga siina waa ka helay wuxuu ilaah iga siinayna maba keenin waa jiraan shaqadahan caqabad aan kala kulmay oo mararka qaar bal qof dad aan usoo qaado oo igu baaro oo qofkiina oo macnihi aan kiri ka rabo oo qofkiina wixiisa ay u gadmin wixii gadmayna oo qaar ay ka gadmayna in aani aan qaato oo qofkii wax tacbadina uu wax waayo midda kale tii ani aan soo qaatayna in macnihii ay khasaare igu soo biso na waa dhacday midda kale in gaariga uu igu rogmado amaba macnihii uu dameerka igu jabo ama uu dameerka iga fadhiisto waxyaaba caqabado badan oo macnihii beerta iga qabadsanaa ama gaari gaadiidka iga qabsanaan waa jirtaa wuxuu ii fiican yahay markii dhaqaale ahaan ama nolol ahaan markii la yidhahdo markan beertayda tacbado uu ii fiican yahay nolosha reerkeyda waa ka maareeya haddii dalagaas asiga asiga oon tacbayo oo magaalada aan keenayo haddii lacag fiican uu ii gooyo nolosheeda waa ka maarmeeyaa marka nolol fiicanana weliba ka helaa laakiin haddii markaas dalagaas markaas aan dhigayo aan suuqa keeno oo baaro wax nolol oo macnaha wanaagsan ma jirto laakiin nolosha oo reerka niyada waa iiga jirtaa inaan macnaha wanaajiyo ilaa iyo adii intuu ilaa i siiyey alxamdulilah ilaa iyo lix ilaa toddobo intaasoo da-aad dadka la shaqaysanaya iyo dadka la shaqaysanayninbo waxaan macnaha u sheegaa in macnihii gaadiidka xaggiisa waditaankiisa uu dhib yahay laakiin dalagga la taabcanayo oo nolol fiican yahay haddii la geersiiyo xilligiisa oo ee badar laga sugo nin qofka hadduu dhaqaale leeyahay inta badar ka dhasho ka bislaato laga soo goosto intaas inuu isdifaaci karo